قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد
dhex maydiin sheegaa waxa ka fiican waxyaalahani waxay leeyihiin kuwa alle ka cabsada ee iska jira ciqaabkiisa beero rabbigood agtiisa ay hoostoodu qulqulaan webiyo iyagoo ku dhex waaraya weligood iyo xaasas daahir ah iyo raalli ahaansho xag alle ah alle wuu arkaa addoommihiisa